su-aashu waxay ku saabsan tahay nin xoolo xaaraana haysta ma laga shaqaysan karaa isagoo xaaraantii isagu haysta dabeedna markaa taanba lagu soomi karaa xaaraantii inuu cidnaba ku caawiyaa uma bannaana allah wuxuu ihi walaa tacaawanuu cala اlإismi wاlcudwaan wixii dembi ha isku caawinina ayuu allah yidhi marka dembi in cidnaba lagu caawiyaa ma bannaana kasabka xaaraan ka soo galaana wuxuu noqonayaa qofka inuu xaaraan ka yahay ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanahu baa xadiis kale ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo shaygaa lacagtiisana waa xaaraantinimeey marka wixii xaaraantaa waa in laga fogaadaa xaaraanta in marka lagu biiliyo oo yacni carruurtii iyo reerkiiiyo lagu biiliyo amaba qofku isticmaalo lafteeda mid u bannaan maaha xoolihii xaaraanta ahaa waa in la yska ilaaliyaa nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam kullu jismin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih yacni jidh kasta oo xaaraan ku baxay bimacnaa ku koray oo ku weynaaday ama ku naaxay yacni naar baa u xaqle baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka xaaraantii waa in laga fogaadaa hadduu qofku soomo oo wuxuu ku suxuurtayna ay xaaraan tahay wuxuu ku afurayaana ay xaaraan tahay xaalka caynkaas ah soonka faralku waa ka dhacaya oo lama odhanaayo maad soomin la odhan maayo ee maalintaa waa inaad qallaysaa cidi ku odhan mayso ha yeeshee fadiiladiiyo ajarkii buu waayayaa ajarkiiyo fadligii ayuu waayayaa dembina waa looga qorayaa laakiin la odhan maayo yacni soonku kaama asixin qallihiina waa ku saaran yahay waa inaad markaa maalintaa qallaysaa cidi odhan mayso faralku waa ka dhacayaa laakiin sawaabkiiyo ajarkii buu waayayaa wallahu aclam